wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare oo ay wehlinayaan maamulka degmada mahaday agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa soo gebagabeeyey qodista kanaalka waregsindheere ee buulo axmed cigow oo hoos tagta degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe kanaalkani ayaa waraabiya beeraha duulooyinka sabuun buule axmed cigow iyo kuwa kale oo dhowr ah oo dhammaantood ka tirsan degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah beeraleyda iyagoo u mahadceliyey wasaaradda beeraha hirshabeelle sidoo kalena sheegay in baahi badan ay u qabeen qodista kanaalkani kambaniyaasha shaqada ay guteen aadaan ugu mahad celina mahadalla iskale wixii dhimanoo maamulka wasaaradda beeraha ee wakiil nooga taana waa ka rabnaa wxaanaa say noola shaqeeyna boqol kiiba boqol waa ku mahadsan yihiin waxaanu ka codsanaynaa idufaaw iyo wasaaradda beeraha iyo degmada mahadda ee qolada ka tirsan se micnaha hawsha ay inoo qabteen iyo kanaalada micnaha ay inoo baxsheen mahad weyn ayaana haynaa mahadsan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada mahaday cabdulaahi shaxley ayaa ugu mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle iyo hay-adda faw oo ka qayb qaadatay qodista kanaalkaasi keliga waregsindheere oo sagaal kilomitir wax yaroo dhimana iyo waxaan salaamaynaa jirsinka keliga waregsindheere keliga waregsindheere wuxuu ka baxaa degmada mahadaay cirifka ugu soo koofureeya anoo marka uga wakiila maamulka degmada mahadaay ayaan maanta waxaan rabnaa keliga rubadiisaan joognaa keliga in la deeyaal rabaa bacdaman oo naf beeraydi iyo xoolaaleydi alla wixii ku dhaqmo jiray ay saddex sana u ooman yihiin
ugu dambeyntii maxamed bashiir qaasim daqare oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka hadlay madasha ayaa sheegay inay beeraleyda ay ahmiyad gooni ah u leedahay qodista kanaalkani ugu dambeyna beeraleydana ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waraabka kanaalada ayna ilaashadaan si loo helo dalag tayo leh ugu horey sida loo heli lahaa dayaxtir lagu sameeyo kanaalkan ku dhawaad toban kilomitira ilaa ayaa nagu guulayey saddex kambani ayaa ka shaqaynaya maxaa yeele meelna biyaa ka baxay oo fatahadaa jirta sida waxaa loo dhihi shubka laga sameeyo kale kambanina wuxuu samaynaya boondooyinka midna kanaalka u qoday guud ahaan saddexda kambani oo u mahad celinaa gaar ahaan waxyaabaha yaryaroo ka dhiman oo boondooyinka hadday noqon lahaydna waxaan leeyahay hala dhammaystiro waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo hay-adda faw oo hawshaani injineeradeeda ay shaqo badan ka qabteen kuna mahadsan la-aantoodna aysan noo suurogeli lahayn in hawshaan qabanno sidoo kale waxaan ammaan ballaaran halkan ugu jeedinaa sawaasii kambaniga la yidhaahdo ee kanaalkan aad u jitaan qoday xilli adag fatahaada jireen dhib badan kusoo maray siduu usoo gaari lahaa waxaan leeyahay aad ugu mahadsan yahay shaqadu qabtay waan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa beeraleyda aan kala dadaalmo waxyaabaha yar oo tabanaysaan hadday far noqon lahayd hadday meelo wax ka dhamayn intaasba wixii aan ku ballannay insha allah waa la fulinaa idinkuna waxaa waajib ah haddii kanaalka la qoday oo ku dhowaad toban kilomitira mar kasta qoditaan ma jiraayo inaad kanaalka xafidataan maxaa yeele nin kasta hadduu meel ka duleeliyo uu tubo gashto kanaalka wuu hallaabaa sidoo kale nidaamaa idin dhisan kanaalkan iskaashtaa ka samaysan guddiyo kanaalaa jiro fasalka xiga inaad idinku qodan kartiin aa la rabaa dhaqaale iska qaataan meel dhigataan nidaamii kala dambayna ku shaqaysaan guulaysta aadaan ugu faraxsannahay degmada mahaddaay qayb ka mida maanta in kanaalkan aan hadda ka daafurayno oo maanta biyihii la daynaayo sidoo kale dhowaanna degmadu aan sideed kanaalka oo hor leh ka qodi doonno mashruucani waxaa iska kaashaday hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha hirshabeelle waxaana lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeraleyda ka fog webiga shabeelle si kor loogu qaado waxsoo saarka dalagga oo tayo leh